assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gacaliya waxaa kusoo wacaya waa maxamed cali waxaa matalayaa agaasimaha iskuulka waniski shan macman waad mahadsantihiin dhammaan waalidiinta iskuulka waniski oo noo imaadeen jimcihii si ay ku qaataan waxyaabaha arday oo ardayda ay wax ku barato aada iyo aada ayaan idinkiiga mahadcelin idinkiiga mahadcelinaynaa dhammaan sida aada deganaashada aada u muujiseen wakhtigan oo lagu jiro wakhti adag si aada ardaydan ardaydiina aada ugu qaadataan waxay wax ku bartaan jimcihii oon soo dhaafnay haddii aadan qaadanin fadlan waxaad imaaneysaa isniinta oo labaatan iyo saddexda ah iyo talaadada oo labaatan iyo afarta ah saddex sac iyo barar ilaa iyo afar saac waxaadna qalabka ay ardayda wax ku bartaan aada ka qaadan kartaa meesha kugu dhow ee cuntada laga bixiyo waxaa kamid ah waniski family center oo meesha oo oo awal ahaan jirtay biri schoolka ee elm street waxaa kalood ka qaadan kartaa o'brian community center oo ah meesha masaajidka gadaashiisa ee ee jiimka la dhihi jira iyadana waxaa kalood ka qaadan kartaa waniski school iskuolka oo waniski ayaad ka qaadan kartaa meel kastoo cunto laga bixinayo oo u dhow gurigaada fadlan haddii aada su-aal aada qabtid isniinta ilaa iyo jimcada ee u dhexeysa haddaad wax su-aal aada qabtid soo wac lambarkeyga waa lambarkeygana waa sideed eber laba laba saddex saddex eber toddoba sideed shan fadlan isoowac waa maxamed cali hadid wax su-aal ah aada qabtid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu